halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha abrilna waa sideed iyo toban sanadka laba kun laba iyo labaatan afrikada beri saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda ah duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah bisha barakaysan ee ramadaan ayaa dhallinyaro badan waxa ay u ambabaxayaan dalka sacuudi arabiya si ay u soo gutaan acmaasha cimrada maantay waxaan u soconnaa cimrada haa markii ugu horrayse waaye hooyaday laakiin way aaday xaranka laakiin anaa cimrada markii ugu horrayse waaye dhallinyarada fariin waxaan u diraayaa dhammaan iyo dadka muslimiintaa iyo inta magaca soomaalida ku hadashay inay cimrada aadaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan taxanaha waraysi ku saabsan cunooyinka ay dhakhaatiirtu ku talinayaan in la cuno bisha barakaysan ee ramadaan kaalimihii qhasiidooyinka iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse markore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oan idiin akhriyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey jadwalka iyo habraaca doorashada guddoonka golaha shacabka iyo aqalka sare kadib kulan wadajir ah oo ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaay dhacaysaa toddobaalabaatanka bishan abril halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare la qorsheynayo inay dhacdo lixiyolabaatanka abril sida lagu ansixiyey kulankii maanta labada aqal ayaa sagaal iyo tobanka ilaa labaatanka abril waxay qabanayaan diiwaangelinta murashaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan aqalka sare dhinaca kalena baarlamaanka ayaa waxa uu kordhiyey lacagta diiwaangelinta murashaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha oo laga dhigay afartan kun halka sanadkii laba kun iyo lix iyo toban ay ka ahayd soddon kun oo dollar waxaa sidoo kale la kordhiyey lacagta diiwaangelinta murashaxiinta guddoomiye ku-xigeenka oo laga dhigay labaatan kun oo dollar halka ay markii hore ka ahayd shan iyo toban kun oo dollar tallaabada uu maanta qaaday baarlamaanka ayaa waxaa imanaysa iyadoo ay weli soo aanay soo dhammaanin doorashada golaha shacabka waxaana jira kuraas ku dhow labaatan oo ku harsan hirshabeelle iyo jubbaland dhinaca kalena hoobiye ayaa waxaa la sheegayaa inuu kusoo dhacay nawaaxiga dhismaha baarlamaanka intii uu socday kulanka baarlamaanka sida ay sheegeen qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ku jiray waxaana lasoo sheegaya inay dhaawacyo jiraan ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka hoobiyaha saraakiisha galbeedka ukrain ayaa sheegaya in gantaallo lagu garaacay laviv isniintan maanta ah halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof magaaladaasi oo ka badbaaday rabshadihii ugu xumaa ee duulaanka ruushka ee bilowday ku dhowaad laba bilood ka hor duqa gobolka laviv maxim koskay ayaa waxa uu sheegay in saddex gantaal ay ku soo dhaceen xarumaha kaabayaasha militariga halka mid kalena uu ku dhacay dukaan lagu dayactiro taayarka baabuurta meelo kale oo dalka ka mid ah ayaa waxaa maalintii labaad hakad ku jira dadaallo lagu doonayo in dadka rayidka ah lagaga saaro goobaha ay colaaduhu ka jiraan madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa ku eedeeyey ciidamada ruushka in ay ku howlan yihiin sida hadalka uu u dhigay argagixiso ulakaca oo ay madaafiic ku garaaceen xaafado ka tirsan magaalada kayiif halkaasoo ciidamada ukrain ee ku sugan koonfurta magaalada mariupol ay ka dhagaadeegeen wakhtigii uu ruushka u qabtay in ay hubka ku dhigaan zelenski oo khudbad muuqaala jeediyey gelinkii dambe ee axaddii shalay ayaa waxa uu sheegay in ay la tahay in ruushka uu duulaan ku qaadi doono bariga dambas mar aan sii fogeyn duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabinta iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada iyadoo dalka sacuudiga uu fududeeyey xayiraadihii saarnaa gudashada cumrada ayaa sanadkan waxaa jira dhalinyaro badan oo doonaya inay bisha barakeysan ee ramadaan inta lagu guda jiro ka faa'iidaystaan gudashada acmaasha cimrada magaalada boosaaso waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadka faraha badan ee sanadkan ka ambabaxayaan yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi xilli ay kusii jeedeen dalka sacuudiga si ay u soo cimraystaan
xilli acmaasha cumrada lagu guda jiro ayaa tirada dhallinyarada sanadkan gudanaysa cumrada ayaa ah kuwo ka badan sannadihii hore waxaana dhallinyaradan ay isugu jiraan wiilalii gabdho culummo iyo qaar badan oo ka mid a bulshada magaalada boosaaso waxayna sheegayaan inay ku faraxsan yihiin inay soo gutaan acmaasha cumrada xilli v o a ay kula kulantay iyagoo socdaal ah afafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada maamulaha shirkadda xamlatu ridwaan garaad xuseen siciid xasan ayaa sheegay in sanadkan dadka cumrada ay u qaadayaan ay u badan yihiin dhallinyaro
cumrada ninkii dee wakhtiga welihasaa ka gaarsiin karaa ka faa'iidaysto alcumratu fii ramadaan baa rasulku yiri tacdu alxaju maci ilaahay subxaana wa tacaala xamlada iyo juhdiga iyo dadaalkana allah noo taysiiriyo dadka khidmadoodana ilaahay waaba noo fududeeye allah naga aqbalo allah noo taysiiriyo walaa isku dhex jiraa ma tirin dhalinyaro iyo iyo waayelba laakiin insha allah waa dhallinyarada u badan koley dadka cimraysanay sanadkan insha allah guul baa idin rajaynayaa qaar ka mid a dhallinyaradii maanta aaday cumrada oo docdooda aan la hadlay ayaa inta badan ii sheegay in sanadkan ay ugu horrayso inay soo gutaan cumrada iyagoona sheegay in marar badan ay jeclaan jireen inay gutaan balse hadda ay u suurta gashay
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa faado maxamuud aadan alxamdulilaahi hadiikalaayo raxmakala ilaaha mahad u sugnaatay maantay waxaan u soconnaa cimrada haa markii ugu horraysa waaye hooyaday laakiin way aaday xaranka laakiin anaa cimrada markii ugu horraysa waaye dhallinyarada fariin waxaan u diraayaa dhammaan iyo dadka muslimiintaa iyo inta magaca soomaalida ku hadashay inay cimrada aadaan
magacaygu waa cabdiqafaar bashiir cabdiqani waxa weeye waxaan nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo xamlada cumrada ee waxa way gudanaysa ilaahay nasiib ugu yeelay waxaan rajaynayaa waddanka iyo dadka in ilaahay noo hagaajiyo acmaasha barakaysan ee ramadaanka ilaahayna inaga aqbalo dhammaanteen waddanka iyo dalka ilahay noo hagaajiyo haa dabcan marka koowaad weeyaan waxa weye aaday aniga asxaabtayda dhammaanteen insha allahu ximladu waxaa weeye ximladu ridwaan weeye biidnillahi kariim markii ugu horraysa weeye aan cimrada aan aado haddana waxaan rabaa xilli walba inaan ku laalaabto insha allah maca alxaj insha allahu biidnillahi kariim beeldaajo ismaaciil beeldaajo yaasiin beeldaajo cali faarax oo ka mid a isimada dhaqanka puntland ee ka faa'iidaysanaya cumrada ayaa sheegay in dalka iyo weliba dadka ay u soo ducayn doonaan si alla uga saaro abaarta baahsan waxaan u socnaa cimrada ilaahay hanaga aqbalo ilahay nabad hanuu gaarsiiyo dalka iyo dadkana ilahay waxaan u rajaynaynaa nabad iyo khayr iyo raxmad degdega ilaahay subxaana wa tacala waxaan rajaynaynaa caafimaad inta jiran ilaah caafiyo kulliba
madan khayr qaba caama aan aafo lahayn baan ilaahay ka baryaynaa oo magaranaysa aan dhibaato lahayn dadkana waxaan u rajaynaynaa insha allah in iimaankooda iyo diintooda ilaahay u quweeyo oo kor ugu qaado annagana socodka aan u soconno in ilaahay naga aqbalo cimrada insha allah dadkan soo gudanaya cumrada acmaasha oo ay ku jiraan dhallinyaro u socdaalay dalka sacuudiga si ay u soo gutaan acmaasha cumrada ayay ka muuqatay farxad iyagoo dhinaca kalena dhallinyaradaasi hoose kugu sheegaya inay arki jireen odayaal culamaa u diin aadaya oo keli ah balse hadda wax walba ay isbedeleen yuusuf maxamuud v o e boosaaso mahadsanid yuusuf haatanna waxaad nala dhegaysataan mid ka mid ah qhasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
walow nabigeenniyaan salaamaye mase waabigiisaan salaama arshgiisi waa udu waa ebe aan caban awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenniyaa salaamaye asi waabigiisaan salaama lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag waa maxamed bihi waa nuux eebihii waa muuse eebihii waa ciise eebihii waa makhluuqa eebihii awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenniyaa salaamaye bigiisaan salaama waa nuur waxaan cunin raxmaduu kucaan yahay waa eebe aan caban waa weyne amar kulul waa yeene xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhega nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiinii dhammaystiran waa weyne amar kulul waa yeene xoog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhega nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiinii dhammaystiran dhulka keligii bayskale iyo waxaa dhexdooda qabashada addoomaha codsiyada makhluuqana cafifidiya weeyane awalow nebiyo waan salaam walow nabigeenniyaa salaamaye asiwaabihiisaan salaama walow nebiyo waan salaama walow nabigeenniyaa salaamaye asiwaabihiisaan salaama walow nebiyo waan salaama
ramadaan mubaarak ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabinta iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayuu idinkaga imanayaa magaalada washington waxaana idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan waxaan idiin soo gudbinay qayb saddexaad oo waxaan dhegaysaa idiin soo gudbinaynaa qayb saddexaad oo ku saabsan cunooyinka ay aqoon-yahanada cunnada iyo dhakhaatiirta ku talinayaan in la qaato bisha barakaysan ee ramadaan maadaama jadwalka cunnada uu isbedelay hore waxaad ugu dhegaysateen barnaamijka dhallinyarada maanta aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo macalin ka ah jaamacadda hoon ee magaalada boorama waxa uu mar kale u waramay haashim sheekh cumar good
kaabashka oo kale oo aad aad ugu dheeraatay faa'iidada uu leeyahay dadka ama ha weynaado ama ha yaraado ama dhallinyaradaba uu leeyahay dadka qaarkii kaabashka way kariyaan markaa haddii dabka la geliyo khudaartaa cagaaran faa'iidadii may leeyihiin mise faa'iidadii way ka lumaysaa su-aashaas waa su-aal u muhiima waxaa jirtaa cuntada marka la kariyo wixii ay ka koobnayd iska bedela waa tobi qaar oo food fortification coros laydhaa baa lagu dhigaa san macdanaha qaarkood iyo fiitamiinada ku jira qaarkood way lumaan macdanaha qaarkood ku jiraana ma lumaan sidaa daraaddeed kaabashka iyo khudrawaadka cagaaran markoogaba waxaa la dhiirigeliyaa in qaydhinkooga lagu cuno waxayna ku fiican yihin qaydhinkay ku fiican yihin kaabashkaasi gaar ahaan qaydhinku ku fiican yahay because fitamin a iyo fitamin c iyo fitamin k maadda la ydhaahdo oo xinjirowga dhiigga kor u qaada oo maaddo fiicana haddii la kariyo way ka luntaa si ayna ugu lumin in qaydhinka laga cuno qurux badan sida fitamin eegoo kale maaragtay wuxuu ku badaya baalka kaaroodka laydhaha kaaroodka haddaad kariso waad ka dhargaysa una calooshanbuu ku dibirinaya faa'iido kuma yeelanayo isagoo qaydhinka lagu cuno ayaa qurux badan haddaba waxaa la dhigrigeliyaa cuntooyinka had iyo jeer mineraaliska iyo fitamiinad kumida khudrawaadka sidooda in lagu cuno midda kale waxaa jirto soomaalidu ayna dhaqan u lahayn iniinta maad aragta iminka xabxab oo kalaan isticmaalnaa ramadaanta soomaa xabxabka iniintiisa ka faa'iido badanoo waa la calaliyaa dubaha maad aragteen xabxabka weekaa iniintiisaa la cunaa bahalka laydhaa tufaaxa iniintiisaa la cunaa cuntooyinkaasi waxay keenaan had iyo jeer qofka nutrientsk iyo amoodka u baahnaa inay kor u qaadaan iyo nafaqeeyaashii jirka ku jira xabxabkaoo kale oo sheegtay in midhihiisa lagu cunayo babaaygoo kale midhihiisa ma lagu cunaya babaaygoo kale midhihiisa isaga laguma cuno gooni baa loo cunaa waa la ridqaa sida filfishoogiin hahyar bay leeyihiin nutrientiska ku jiraa kuwa way ka badan yihiin welibana haashimo intaan ku daree waxaa jirta ifri cunto kasta oo innagu aan isticmaalno iniintoodu way ka faa'iido badan tahay iyaga qodobkaasina dadka badankoogu ma yaqaanaan ee buugta nutritionka iyo iyoay ku qoran tahay sidoo kale geedka shamaamka laydhaad iminka aduu xasuusisay oo bartiikhna loo yaqaano wuxuu kaga fiican yahay cuntooyinka kale khudrawaadka kale wuxuu kaga fiican yahay kow jirka tamar buu siiyaa qodobka kale wuxuu sameeyaa dhabshiidkana kor buu u qaadaa waxaa kaluu sameeyaa baalka werwarka laydhaana uu yareeyaa geedkaasi waxaa kaluu dheeryahay dadka aanan seexanayn ayuu u keenaa hurdo hurduu keenaa kaasi oo sidhaytifiska loo isticmaalaa waa bartiikha iyo shamaamka oo dadka seexan way waa la siiyaa midda kale faa'iidada badan leh waxaa ka mid a baasha laydhaahdo baalka laydhaha muuska muuskaasoo laba qodob waa la samaynaya qalkiisa marka laga diiro qalka iskinka waa la doyoninta ramadaan maqaarkaagaad qalkiisa saa u saarsaaraysaa maqaarku qalka wuxuu ka ilaaliyaa waxyaabaha dibadda kaga imanaya fuuqcelina wuu sameeyaa naburrada bogsan waa inuu horuu kuu bogsiiyaa sidoo kale laba maaddaa ku badan baalkaasi maadda botasiyam laydhahda iyo maadda laydhahda sink maadada botasiyamta laydhahda waa maadada kor u qaada habdhiska dareenka sidoo kale dadka sigaarka cabbaa hadday ramadaanta badsadaan bahalka laydhahda muuska dib dambe inay ugu noqdaan lagama yaabo sigaarkii maadada botasiyamta laydhahda sigaarka xaraaradiisa yaraysaa marka waxaan kula soo talinaynaa dadka ramadaanta badankooga sigaarka way iska daayaane muuska ha badsaan se uga go'aan mustaqbalka macallin maxamed faarax kibaar bal waxaad ka warantaa dadka sooman maxay ku cashayn karaan maxayse ku suxuuran karaan cuntooyinka ugu habboon ee ay cashada cuni karaan iyo cuntooyinka ugu habboon ee ay suxuurta cuni karaan ee u wanaagsan caafimaadka qofka soomaya kuwe ka mida
sidaan horeba u soo sheegnay labaan u soo kala qaadnay markii hore ama saddex baan u soo kala qaadnay qofku muxuu ku cashaynayaa muxuu ku suxuuranaya muxuu ku afturayaa iminka aftuurkii baan soo dhammaynay waxaan ka hadli doonaa maadaama cashada iyo suxuurtu ay cuntooyinkooga isku mid yihiin si baan isku raacinayaa labadaas qofku muxuu ku cashayn doonaa lookalkeenna eego qofku muxuu cunayaa cuntada wadaniga geley baa ugu horaysa geleyda nuucyo badan baa loo sameeyaa nuuca shuurada laydhahda lama cune waa la yaraynaya weliba dadka waaweyn afartanka weyn because dhiigga sonkorta ku jirtay kordhisaa geleydu ad adag baa la isticmaalaya iyo waxaa kaloo la isticmaalaya baa layidhaha confelake subermarketyada lagu iibiyaa confelaygaasi waxaa lagu daraa caano yar baa lagu daraa waa bahal aad u qiimo badan weeye oo geleyda laga sameeya heed iyo nuucyadeeda kala duwan marka heeddu waa nuucyo badan tahay bahal laydhaha sareen ayaa la isticmaalayaa garowgii waa kan soorgamkii baa la isticmaalayaa beriisku oo nuucyo kala duwan beriiska nuuca refaynidka aad loo sifeeye maahee nuuca basmaatiga laydhaha baa la isticmaalayaa intaahan soo sheegay waa qofka iyadoo loo eegaya xaaladda haw joogo sidaa daraaddeed mid walba haddana intaa wuxuu sii leeyahay faa'iido gaara ayuu sii leeyahay marka amowtkii iyo heerkii loogu talagalna oo ka qaadanaya
waxaa jira dad markay soo soomanaayeen maanta dhan afurka iyo cashada israaciya balkuwaa ka warnay dadkaasi waxaa la yidhaha baa layidhi food junk topic la yidhaha baa jira food junk food junkigaas haddana macnee waxa weeyaan cunto cunto laga dabageeyoo la israaciyey dhaajashanka iyo dhabshiidkay khalkhalisaa sidaa daraaddeed dadkaasi waxaan tale u soo jeedin lahaa maadaama uu maantao dhan soo soomanaa cuntadii weyneedee kala duwanee jidhka ku riday fakshanka jidhka iyo siduu cuntada u nuugayo iyo siduu u shiidayo way khalkhalisaa marka smoll amount ha qaataan oo time ha u dhexaysiiyaan si enerjidiiya tamarta u gasho dhaajashankiina u soo laabto iyo dhabshiidkii tusaaleen jaashima ku siinaya maanta haddaad safar dheer gasho shaqo badan qabato ood maanta soo daasho markaad cunto ama biyo cabto ma dhaqaaqi karto waa la caajisaa xanuunkaas waa xanuunka ku jira refining syndromka la yidhaahdo laakiin small amount in yar haddaad qaadato fresh baad haaraysaa timena waad helaysaa taasi ma wanaagsano kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo bara ka ah jaamacadda hoon international ee magaalada boorama kana dhiga maadooyinka cuntada iyo nafaqada oo inooga warramayey cuntooyinka bisha rabadaan faa'iidada u leh qofka sooman oo inooga warramayey cuntooyinka bisha rabadaan faa'iidada u leh qofka sooman qaybo kale uu kaga hadlayo aqoon-yahan maxamed isla cuntooyinka rabadaanka qofka sooman u habboon inuu isticmaalo wakhtiyada afurka cashada iyo suxuurta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeenna dambe ee laanta afka soomaaliga ee v o a cuntooyinkaasi oo mid walba faa'iidada uu qofku ka helayo uu inoo faahfaahin doono aqoon-yahan maxamed haashim sheekh cumar good
aad yaad u mahadsan tahay haashim halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilowne kooxda real madrid ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka sbain ayaa muujinaysa siday ugu dhowdahay inay ku guulaystaan horyaalka laliiga oo la ciyaaray kulamadii labiyo soddonaad kadib markii saddex iyo labo ay xalay uga badisay kooxda sevilla oo garoonkooda ay ku booqdeen goolasha saddexda ah ee kooxda real madrid ay kaga badiyeen kooxda sevilla waxaa u kala liiyey xidigada kale ah rodrigo nacho iyo weliba xidiga waayada la celin layahay ee krim benzema kaas oo ah sababta ugu weyn ee kooxda real madrid ay u hogaaminayso horyaalka laliiga una taagan tahay ciyaaraha samafinaalka ee koobka horyaalada yurub labada gool ee kooxda sevilla oo kaalinta saddexaad ku jirta waxaa u dhaliyey xidigeeda kale ah rikateg iyo lamela horyaalka laliiga kulamadiisa kale ee la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda atlatico madrid ay labiyo hal uga badisay kooxda sbanyol saldavigo waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda kale ee atletic club levantena waxa ay afar iyo hal uga badisay kooxda kale ee granada hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaarayaa kaasoo u dhexeeya kooxaha barcelona iyo cadis kooxda barcelona ayaa garoonkeeda kamnu kusoo dhoweyneysa kooxda cadis iyagoo doonaya in ay dib ugu soo laabtaan waddada guusha kadib markii toddobaadka laga soo ciribtiray koobka yurub league oo ay kaga hortageen kooxda kale ee intred frankfort ee ka dhisan dalka jarmalka horyaalka laliiga oo la ciyaaray labaiyo soddon kulan ayaa waxaa shan iyo toban dhibic ku hogaaminaysa kooxda real madrid oo u muuqata kooxda noqonaysa horyaalka sanadkan waxaana kusoo xigta kooxda barcelona oo haysata lixdan dhibic laakiin barcelona siddeed ciyaarood ayaa u harsan dhinaca iyo dalka ingiriiskana laba kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda newcastle united ayaana labiyo hal uga badisay kooxda lester city oo garoonkooda ay ku martigeliyeen westham united iyo banleyna hal iyo hal ay ku kala baxeen hase yeeshee berito ayaa kulan weyn oo xiiso badan waxa uu ku dhex mari doonaa dalka ingiriiska kooxaha liverpool iyo manchester united kulankan ayaana ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda liverpool ayaa waxa ay doonaysaa inay ka badiyaan manchester united si ay u qabtaan hogaanka horyaalka oo hadda hal dhibic ay kaga hogaaminayso kooxda manchester city oo sanadkii lasoo dhaafay ku guulaysatay manchester unitedna kulankaasi waxa ay doonaysaa inay badiso si ay usii xaqiijiyaan ku dhowaanshaha afarta sare ee dalka ingiriiska sanadka dambe uga qaybgalaya koobka horyaalada yurub ee uefa champions league dhinaca dalka talyaanigana laba kulan oo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa caawa la ciyaarayaa kulanka ugu adagna waxa uu dhex marayaa kooxaha napoli iyo roma kooxda naaboli ayaa ka mid ah saddexda kooxood ee ugu sarraysa horyaalka siraaga atlanta waxay la ciyaari doontaa kooxda ferona horyaalka siraaga ayaa waxaa koob iyo toddobaatan dhibci ku hogaaminaysa kooxda ac milan oo ciyaartay saddex iyo soddon ciyaarood waxaa kusoo xigta inter milan oo lixdan iyo sagaal dhibic haysata laakiin waxa ay ciyaareen laba iyo soddon kulan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo wararka cayaaraha ayaad maqlayseen mar kale aan dib ugu noqonno qhasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan guud ahaan baahinteennii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leennahay sidaas iyo nabadgelyo